goobaha lagu sameeyo macmacaanka waa mid aad u mashquul ah sanad walba marka la gaaro xilligan bisha barakaysan ee ramadaan ayaa marayso gebagabo iyadoona bulshada reer jowbahar ay isku diyaarinayaan munaasabadda ciidda oo foodan ugu soo hayso jebiga goobaha lagu sameeyo macmacaanka iyo goobaha lagu iibiyo ayaa ah mid ka duwan ciiddii hore maadaama dadweynaha ay si weyn ugu diyaargaroobayaan munaasabadda maalinta ciidulfidriga mar aan booqday goobaha lagu sameeyo macmacaanka ayaa waxaa kula kulmay maryan makraan oo ka mid ah dadka sida weyn iskugu diyaarinaya maalinta ciidda waxayna raadiw isna ay u sheegtay in sanadkan qiimaha lagu sameeyo macmacaanka uu ka sareeyo qiimihii hore ciidda si fiican ugu diyaargalooboweynaa si weyn u wanaagsan marka alxamdulilah buskut iyo waan samaysto weynaa iyo xawladii iyo wixii ciiddi oo loogu talagala diyaargaloob weyn ay haynaa marka ciiddu hore ciiddaa farq weyna u dhexeeya wixii dhan dhaqaale iska waayo oo biibaxay waxbaa soo baxay marka alxamdulilah waanu iska samaysto weynaa un ciiddaa marka hore toban kun aan kugu samayn jira tumay shan kun ayba noqotay keelida buskudka oo shan kun aa dheeri qoryaha qaali noqday wax weliba qaaliyay noqdaan sokorta maxaa laha qaali waa burka qaali waa wax walba qaali waa marka maa sida xitaan lama dhaafin waxaa iska samaysto weynaa dhinaca kale milkilaha furnada kombyuutar maxamed cabdulle colow axmed ayaa tilmaamay in farqi weyn uu ku yimid samaynta macmacaanka isigoo xusay in bulshada ay u sameeyaan kaga yimaadaan afarta xaafadood ee magaalada iyo tulooyinka ku teedsan maasha allah tabaaraka dadka aad iyo aad diyaargaloowaan ciiddii hore iyo tan maasha allah farqi zaa'ida u dhexeeya buskudkii ciiddii hore buskud si loo sameynaya iyo tan farqi zaa'ida u dhexeeya buskud zaa'id oo tir badanaa la sameynaya labada meelba tuulooyinka iyo magaalada waxaa badan tuulooyinkaa badan waxaa ka mid ah buskud xalwo muxuu ahaa buskudkan intaawa noocoo kale yahay muxuu ahaa makiin oo muxuu ahaa dherdheerka ah iyo gaagaab istaambo ayu nooc waa buskudka la sameeya xalwadan in ayada nuuc suxin muxuu ah caddeey isku dar intaas waa qiimahana micnaa zaa'id maxaa yeeladha tii hore toban kunaan ku samaynayn calaa kiilo tan shan iyo toban waa maxaa yeeladha fasahaadii iyo muxuu ahaa biyihii iyo roobkii wixiiyaa keen qoryihiiyaa micnaha dhagal noqda maalmo qura ayaa naga xigta munaasabadda maalinta ciidulfidriga xilli sanadkan ay ku soo aaday waddooyinka jowhar oo ku jira biyaha roobabka guga iyo fatahaadda webiga shabeelle kuwaasi oo kala jaray magaalada jowhar iyo tulooyinka hoos yimaada